masiin ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka soo jeeda qaar ka mid a wadamada afrika iyo sidoo kale karibiyaanka oo ku shiraya magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka arrinsanaya xaaladaha amni iyo nabadgelyo ee qaaradda afrika gaar ahaana xasradaha ka taagan wadanka ethoobiya iyo sidoo kale khilaafka ka taagan biyoxireenka weyn ee ethoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa nairobi nooga soo diray khadar maxamuud xareed
diblomaasiyiintan oo ay ku jiraan xubnaha wadamada afrika ku matela golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida wadanka kenya oo kulankan martigelinaya wadamada tunuusiya niger iyo xubno kale oo ka socda qaar ka mida wadamada gobolka karebiyanka ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya uga arinsanaya sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka dhanka amni darada ah ee ka jira qaaradda afrika gaar ahaana waxa ay mas-uuliyiintan ay si gaar ah kulankooda diiradda ugu saari doonaan colaadaha ka jira dalka ethiopia iyo sidoo kale khilaafka biyo-xidheenka ethoobiya ee u dhexeeya wadamada etoobiya suudaan iyo dalka masar xogayaha guud ee arrimaha dibadda ee dowladda kenya mashaaria kamaw ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kooxdan oo loo yaqaano dhinacyada diblomaasiyadeed ee a saddex hal uu kulankooda magaalada nairobi ka dhigan yahay fulinta amarka nabadda iyo amniga ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey iyo sidoo kale golaha nabadda iyo midowda afrika ee loo soo gaabiyo a u p s c shan iyo tobanka xubnood ee midowda afrika ayaa sida caadiga ah kasoo tala bixiya waxaa laga yeelayo marka dowladaha xubinta ka ah ay la kulmaan dhibaatooyin xagga amniga ah sida dhacdooyinka la xiriira isbedelada xagga awoodda ee aan dastuuriga ahayn shirkan ka dhacaya magaalada nairobi ee looga arinsanayo xaaladda amni ee qaaradda afrika ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah wakiilo ka socda ergada kormeerayaasha joogtada ah ee midowda afrika u fadhiya qaramada midoobay ee magaalada new york waxaana shirkan uu kusoo beegmayaa xilli qaybo ka mid ah qaaradda ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka amniga ah brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha qaaradda afrika ayaa sharaxaya muhiimadda uu shirkan uu u leeyahay arrimaha qaaradda ka taagan waxaa iminka shiraya qaaradda afrika iyo wadamada caribianka xubnaha kaga jira yani un security councilka ayaa runtii nairobi ku shirayo kulankan hadda un security councilka nairobi ay ku shirayaan inta badan waxaa diiladda ugu saari doonaa amniga iyo maarata nabadda qaaradda afrika gaar ahaan waxaa xoogga la saari doonaa arrintan haddana ka taagan oo dhibaatada hadda ka taagan etoobiya xaaladan tigriga ka aloosan colaadan hadda tigriga gobolka tigriga ka aloosan iyo sida ugu fiican xal loogu raadin karaa iyo waxaa kaloo isna runtii laga hadli doonaa oo lagu falanqeyn doonaa oo lagu qaadaadhigi doonaa yacni biixireenka weyn ee qaaliga ee qaaradda afrika ugu qaalisanaya iminka yani ay hirgelinaysa dowladda etoobiya oo runtii ay dooneysay wejiga labaad hadda galay oo in la buuxsho yani yani biixireenka maarata biyaha laga buuxiyo taasoo runtii ay diidan yihin wadamada suudaan iyo wadanka la yihahda masaaridu ay aad iyo aad uga soo horjeesteen ayadana go-aanka laga gaari lahaa ayadoo la isleeyahay maartay waxaa weeyaan yani ay ku doodayaan wadamada suudaan iyo wadanka masar ay leeyihiin maartay arrintaa waa in loo gudbiyaa jimcinta qumaha ka dhexaysa halka micnaha yani ay etoobiyaanku ay ku adkeysanayaan in arrintan yani african union loo daayo oo marka ayagu ay xal ka gaaraan marka taan runti waxa waa dhibaato aloosan weeyaan oo la oran karaya micnaha waxay kusoo wajahan tahay yani qaaradda africa iyo guud ahaan amniga iyo qaaradda ayaa laga hadli doonaa wuxuu ka bedeli doonaa runtii yani in la wada hadla ayuu keenayaa waxyaabaha uu ka bedeli kara dhibaatooyinka ka jira gobolka waxaa kamid ah yani xubnihii iska soo horjeeday ayaa aad dirirsanaa ayaa sor fadhiisanayo si markaa qadiyadaha laisku haystay si dhaba loogu wada hadlo marka laga soo tago dhibaatooyinka dhinaca amniga ah ee ka jira qaaradda afrika waxaa sidoo kale qaaradda ka taagan abaaro iyo macluul saameeyey nolosha dadka ku nool qaaradda afrika khadar maxamuud xareed v o a nairobi